halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos inooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen isniin ah kowda bisha juun sannadka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaana idiin soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
barnaamijka saamayn bay ku yeelanaysaa sida ay saamaynta guud amni ahaan ay ugu yeelanayso dalka oo dhan ka gaar ahaan waxay ugu yeelanaysaa dadkaasi waxay ahaayeen dhakhaatiir iyo khuburo dhinaca baahinta macluumaadka ku saabsan boolyada qaabilsan
kaasi waxa uu ahaa cabdirisaaq cabdulaahi xagaa oo ka tirsan saraakiisha la dagaalanka cudurka dabeesha ee hay-adda yunisef oo ka hadlay saamaynta weerarka shaqaalaha ka tirsan hay-addaasi loogu geysta garowe bishii abril eena dhaaftay kaasoo ku yeelan kara dadaalada loogu jiro dabargoynta cudurkan saameyn haddaba barnaamijkeennan oo aan ku eegi doono dhowrista ammaanka shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeya la dagaalanka cudurka dabeesha ayaad kaga bogan doontaan qodobada kale aan idiin hayno barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a caruur tiradoodu gaarayso hal milyuun iyo bar oo la sheegay in sannad walba u dhintaan cudurro laga hortegi karo dunida waxaad kaloo maqli doontaan xubintii maxaa ka guuxaya maskaxdaada haddaan si kale uraahdo waa aragtida guuxa dadweynaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaysa magaalada baydhaba magaalada boosaaso ayay ka imaanaysaa qaybtii shan iyo labaatanaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan kaalimihii sugaanta meesha kama marna marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka xubnaha xildhibaanada baarlamaanka kenya ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegay inay maxkamadda sare u gudbiyeen dacwad ka dhana ciidamada amniga kenya oo lagu eedeeyey inay duleedka gaarisa ku jir dileen dhallinyaro soomaalida kenya ah mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari ayaa sheegaya inay jiraan tiro dhallinyaro ah oo ciidamadu ay kala baxeen guryahooda kuwaasoo midadkooda qaar la helay halka kuwo kalena aan nolol iyo geeri midna lahayn kooxda al-shabaab ee soomaaliya ayaa weeraro ka fulisa xuduudda iyo gudaha kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari taasoo kordhisay cadaadiska ciidamada ammaanka ee kenya ay ku hayaan dadka ku nool gobolka xogayaha difaaca ee dowladda maraykanka ashton carter ayaa ballan qaaday in uu siddeed iyo toban milyan oo dollar ku caawin doono dalka vietnam si uu u iibsado doonyo loogu sameeyey dalka maraykanka doonyahan ayay ku howlgeli doonaan ciidamada badda ee dalkaasi waxa ayna tallaabadani kor u qaadi doontaa awoodda ciidamada badda ee dalka vietnam xogayaha difaaca ee maraykanka carter ayaa waxa uu ku sugan yahay dalka sacuudiga si uu ula hadlo ama uu ula galo heshiis dhinaca milatariga ah waddankaasi waxaana xogeeyaha difaaca ee maraykanka iyo dhiiggiisuba ay kala saxiixdeen heshiise dhinacyo badan taabanaya arrimaha ay dowladda maraykanku ka caawin doonto dalka vietnam ayaa waxa ay ka mid tahay sidii dalkaasi uga qaybgeli lahaa howlgallada nabadda ee qaramada midoobay
golaha sharci dejinta maraykanka ee senadka ayaa ku guuldaraystay inuu wakhtiga u kordhiyo sharci u ogolaanayay hay-adaha sirdoonka maraykanka inay ururin karaan xogaha taleefanada iyo isgaarsiinta muwaadiniinta maraykanka hase ahaatee waxaa la filayaa in qaybo ka mida sharcigan la cusboonaysiiyo maalmaha soo socda laakiin hay-adda amniga qaranka maraykanka ee n s a ayaa weysay ama weyneysa sharciyadda ay ku ururin karto xogta taleefanada laga soo bilaabo saqdii dhexe ee xalay oo ku beegnayd xilliga sharcigaasi dhammaanayay xeerkan ayaa la soo saaray markii ay dalka maraykanka ka dhaceen weerarada argagixiso sannadkii labadii kun iyo kowdii
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka la dagaalanka cudurka dabeysha haddii aynu ku bilowno dunida oo dhan ayaa shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya gaar ahaana goobaha ay colaaduhu ka jiraan waxa ay kala kulmaan weeraro qaarkood ayaa bambaanooyin lagu qarxiyaa qaar baa la afduubaa kuwo kalena waa lagu dilaa waxaa sidoo kale la boobaa gargaarada ay ugu talagaleen dadka u baahan marar badanna waxaa loo diidaa in ay galaangal u yeeshaan dadkii ay gargaarada u fidin lahaayeen iyo meelaha loogu baahnaa ama looga baahnaa in gargaaradaasi la geeyo meelahaasi shaqaalaha gargaarka noloshooda halista lagu geliyana waxaa ka mid a soomaaliya bishii abril ee sanadkan ayaa afar ka tirsan shaqaalaha hay-adda qaramada midoobay ee unisef waxaa lagu dilay magaalada garowe kuwo kalena waa lagu dhaawacay haddaba weerarada ka dhanka ah shaqaalaha samafalka caqabad intee leeg ayay ku noqon karaan dadaalada loogu jiro in lagu ciribtiro cudurkan dabeysha wariyahayaga magaalada garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan inooga soo diray halkaasi tan iyo wixii ka dambeeyey qaraxaasi waxaa waalidiin badan ay ka walaacsanayeen inay saamayso barnaamijka tallaalka booliyada maadaama laba sargaal oo lafdhabar u ahaa barnaamijka booliyada kana tirsanaa yunisef ay ku geeriyoodeen qaraxii garowe ka dhacay bishii abril dabayaaqadeedii cabdirasaaq cabdulaahi xagaa oo ka tirsan yunisef una qaabilsan barnaamijka booliyada ayaan weydiiyey saameynta ka dhalan karta ama uu ku yeelan karo tallaalka booliyada saraakiishii yunisef ee ku waayay naftooda iyagoo ku howlan shaqadooda la xiriirta tallaalka iyo ololayaasha looga hortegi karo fayraska booliyada barnaamijka saameyn bay ku yeelanaysaa sida ay saameynta guud amni ahaan ay ugu yeelanayso dalka oo dhan ka gaar ahaan waxay ugu yeelanaysaa dadkaasi waxay ahaayeen dhakhaatiir iyo khuburo dhinaca adeecadaha iyo baahinta macluumaadka ku saabsan boolyada qaabilsan saameynteeduna wuxuu noqonayaa waxaa meesha ka baxaya technical inbadkoodii ama khibraddii iyo talabixintii iyo macluumaadkii ay ku biirin jireen barnaamijkan kormeerkii habeyntii iyo iskudubaridkii shaqada korjoogayaal bay ahaayeen waxay u safrayeen inay degmooyin badan tagaan gobolladay tegi jireen tababaraday ka qaybgeli jireen tababaray shaqaalaha siin jireen waxay ahaayeen ku-xeeldheerayaal kasoo shaqeeyay wadamo kala duwan barnaamijkan oo khibradihii wadamadaas lagaga soo shaqeeyay iyo sidii hawsha ay u qaban jireen ayay la wadaagayeen wasaaradda caafimaadka xafisyadeeda kala duwan ee gobolada iyo degmooyinka marka waxyeelay ku tahay waa waa wax dib u ridaya shaqadii
arrinta saameynta xooggan leh waxaa ka mid ahaa inay istaageen shaqooyinkii kala duwanaa ee la xiriiray booliyada ee qubaradaasi ay gacanta ku hayeen wakhtigaasi tusaale ahaan hadda kambeynadii qorshaysnaa bisha abril markii hawshu dhacday lix labaatankay qorshaysnaayeen labaatankii bay dhacday kambeynkaasi dib buu u dhacay saameyn bay yeelatay ku yeelatay xafiis ahaan iyo barnaamij ahaan iyo wasaarad ahaan iyo shaqada lafteedaba waxay ku yeelatay saameyn dibudhacyadaas aana yimi mustaqbalkana saameyn bay yeelanaysaa arrimaha amnigu nina ma doonayo inuu naftiisa khatar geliyo marka saameyn bay leedahay arrintaasi waxaa walaac xoogan ka muujiya waalidiinta ku dhaqan puntland u arkaa mid saameyn karta ubadka sida uu v o a u sheegay cabdisalaan maxamuud dhagayare oo ka mid ah waalidiinta ku dhaqan magaalada garowe waan la kulmi karno khatartaas waxay noqon kartaa in caruurtiida cudurka wax ka daway ay waayaan kadibna ay u hoobtaan caruurtii ay u geeriyoodaan ama u xanuunsadaan cudurkanuna waxa weye ka hortag buu leeyahay ka dabatag ma leh waxaa la rabaa labadaa dhibcood caruurta la laqsiinayo ayaa daawo u ah oo waxtar u ah oo ka hor joogsanaya xanuunka iyadoo awoodda ilaahayna meesheedii tahay marka waxa weeye waa lagama maarmaan waa daruuri in si wada jira ee shaqaalaha loo ilaaliyo amnigooda oo loo sugo cabdisalaan dhagayare ayaa ugu baaqay maamulada dalka inay xaqiijiyaan amniga shaqaalaha si ubadka aysan u soo wajahayn caqabada caafimaadkooda saameeya adeer waxa weye arinta iyada ah arinta iyada waxa weye arin wax weyn iyo waxtar u leh ummadda ku nool ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer puntland waxyeelaynta dhakhaatiirta loo geysto hawshaa wadaana waxay dhaawacaysaa mujtamaca iyo gaar ahaan caruurta dhallinyacaruurta yaryarka ah oo u baahan si joogtaa talaalka inay u qaataan anigu waxaan leenahay marka haddii maamulka waxaanu ka codsanaynaa puntland in amniga shaqaalaha u shaqeeya hay-adaha ee dhammaantood amnigooda la ilaaliyo oo la sugo taasoo ku ah ceeb iyo dhaliil maamulka in shaqaalaha amnigoodii la sugi waayo dadweynahana arrintaas u keenayso dhaawac iyo hakad inay cuduradii si lama filaan ama si degdega ay caruurtii u haleelaan xasan cali aw yuusuf oo ka mid a aqoon-yahaniinta dib qurbaha uga soo laabatay ayaa isagana si la mid ah tilmaamaya in loo baahan yahay in laga hortago dhibaatooyinka hakin kara shaqooyinka hay-adaha caalamiga ay ka wadaan gudaha dalka shaqaaladihii ka shaqaynayay ee ajnabiga ahaa haddii la dhibaateeyo oo dhibaata soo gaadho dad badan wax badan bay aad nabadgelyadu u dhimmaysaa waxaa dhabarka kaga jabaya waalidiintii caruurta dhashay oo meel allaale ciday la kaashadaan caruurtaas cudurkaas kaga dhaca aanay helayn waxaa dhammaanaya caruurtii oo cudurkaas isaga baxayo gobollada oo dhan markaas aad iyo aad baa arrintaasi u taabanaysaa ama u dhabarjebinaysaa horumar
inkastoo ay jiraan walaacaasi waalidiinta ay ku wajahaan tallaalka ubadka haddana yunisef waxay aaminsan tahay inuu soconayo shaqooyinka adag ay u hayaan bulshada dadko kaleeto walaac ay ka muujinayaan shacabka waxaa ka mid ah in booliyadii ama tallaaladii ay waayaan taa laakiin ma jiraysa soomaha shaqadii way soconaysa wuu jiraa dibudhacyo iyo dee in dib wax loo abaabulo oo howlihii laysu keeno laakiin shaqadu mar kasta way ka go-an tahay hay-adaha caawinayay iyo wasaaraddaba inay hawshii fuliyaan shaqaalihiina gobolladii iyo degmooyinkii way joogaan balse hakadkaasi wuu yimi amnigaana keenay wax laga baxayo oo gebigeedaba laga guurayo ma aha laakiin dibudhacaasi waa wax waqti koobana nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
waa hagaaga aada buu mahadsan yahay waryahayaga nuux muuse burjeeb oo warbixintaasi noga soo diray magaalada garowe cabsida la xiriirta ammaanka shaqaalaha gargaarka ayaa curyaamisa howlaha caafimaadka oo tallaalka dabeysha uu ku jiro deegaano ku yaala xuduudda soomaaliya iyo kenya iyo qeybo ka mid ah soomaaliya waryaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta noga soo diray magaalada nairobi isweydiin weyn kama taagna in weeraradu ay yihiin kuwa curyaamiya meelaha dagaalada sokeeya ay ka dhacaan ama ammaan darradu ay ka jirto sida xuduudda soomaaliya iyo kenya u dhaxaysa oo inta badan hay-adaha caafimaadku ay isaga baxeen muddooyinkan dambe oo ay dhici karto inuu dib u soo noolaado cudurka dabaysha balse meelaha laga cirib tiray gaar ahaan puntland iyo saamaynta gaarka arrimahaasi ay leeyihiin ayaa waxaa ka hadlaya doctor maxamed aadan xuseen
waan ognahay mandaqadaan ku noolnahay waa mandaqo ah waxa dhulbarihiibaa mara iyo labadii heer kulaale marka waxaa ka jira xawnada ka jira muxuu ahaa labaha zoonkaas geographicalka mandaqadaas oo ah xawnada faafa ee hadda puntland oo kale markaan soo qaato ilaa two thousand sevenka ilaa waqti dhaweed muddo lix sana ku dhow ayaa xanuunkaas waxaa laga qabta shaqo fiican eradication oo xataa hal case lagu arag nasiib daro barla haddakan sanadkan bartamihiisii ayaa xanuunkii case mar labaad puntland ka dildilaacay iyo gobolo kale oo soomaaliya ka mid ah marka taas maxay kuu cadaynaysaa waxay kuu cadaynaysaa inay jiraan weli meelo xerooyin yaryar oo community ka mid ah oo aan tallaalkii qaadan hadda xaafad bahalka tawfiiq oo kale oo ku taal gobolka midog waa degmo tawfiiq la yidhaahdo isla hal guri ayaa ilmihii joogay qaarna qaateen tallaalkii kuwii aan qaadanna waa u dhinteen xanuunkii waa tusaale laakiin waa ujeednaa inaan u baahannahay weli wacyaalgelintii loo baahnaa ila qofkii maadaama sa hadda u sheegaysay maadaama uu teknolojiyadii u haysto oo mobilkiisa xataa message lagu diri karo fariimaha noocaas runtii oo diritaanka lagu wacyigelinayay booliyada iyo barnaamijyada kale xataa caafimaad oo guud oo tallaalka ugu horeeyo weli si official uma dhicin waxa iyaduna muhimkaa idaacadaha waxaa muhiima muxuu ahaa miidiyaha yani kaambayno badan baa jira oo dadkii sii la rabay weli aanaa u gaarin laakiin himiladaas waan leenahay istaraatiijiyadeena waa develop garayn masaacadow oo isagu waayo arag u noqday weeraro badan oo loo geystay goobahaasi lagu daryeelo dadka lagala dagaalamayo cudurka dabaysha iyo qorshayaasha haatan ay doonayaan inay ku wacyigeliyaan dadka isagoo ka hadlay geedacadda oo arrimahaasi gobolka waqooyi barina waxaa daladiis ka mid ahaa maaragtay waxaan maaragtay hadda fursadan waxaan qaadanayaa oon maaragtay baaq u dirayaa dadweynaha maaragtay soomaalida khaasatan iyo maaragtay hablooyinka iyo waalidiinta inay maaragtay ilmahoodii waa maaragtay waa inay geeyaan waa mustaqbalkoodii waa inay geeyaan markay yaryihin cunuga ilaa shan sano uu jiro waa inaad la gaarto xarunta caafimaadka meesha ilma cunuga uu tallaal ka qaadan karo sida ayada e oo waayo waktigan hadda waa la hormaray meel kasta xarun caafimaad baa ka furan meel kasta waxaa maaragtay alantaqatariin maaragtay yalabaa joogaan waalidiinta waxaan u sheegayaa waxba ay sugin wakti iyo wakti dambe waayo maaragta in la noqdo maaragtay waalidiinta ay kahortag ee sameeyaan oo carruurtooda ay geeyaan meelaha ayaka sida ilmahaas ayaka ee hadhow maaragtay maaragtay cudurka asaga ee u saameelin ayaan meeshan yaan baaq iyo baaq waxaan kale oo maaragtay aan u dirayaa baaq dowladda maaragtay sidii maaragtay dadka aqoona madaxda waxaan kaloo baaq u diraa culamaa udiinka hay-adaha caafimaadka kuwa dowliga aan kuwi kuwan dowliga ahaynbo inay ka qayb qaataan si qaas ah ay uga qayb qaataan ololaha maaragtay polioga sidii maaragtay ay ugu fidin lahaayeen meelaha maaragtay meel kasta meelaha maaragtay aan la gaari karin ee maaragtay baadiyaha ah ee maaragtay ee maaragtay duurasha ah ayaan aad iyo aad baaq ugu diri lahaa waxaynu dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad buu mahadsan yahay waryayaga yaasiin ciise wardheere oo warbixintaasi noga soo diray magaalada hargeysa magaalada nairobi aan raada saaraya waa tahay aad baad mahadsan tahay maxamed colaad haddaba ahmiyad intee la-eg ayay leedahay in la ilaaliyo howlaha caafimaadka gaar ahaana tallaalka caruurta iyo shaqaalaha ka shaqeeyaba waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa su-aalahaasi waxa uu hordhigay doctor cabdifataax maxamuud ibraahim oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeyso baranaka ah kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda golis ee magaaladaasi hargeyso bismiillaahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad u mahadsantahay cabdixakiin horta ahmiyadda ay leedahay ilaalinta iyo tayeynta talaalka cudurka dabayshu ahmiyad aada u ballaadhan bay noogu joogtaa waxa weeyaan in la sugo talamarwan amniga shaqaalaha caafimaadka ka shaqaynaya in ay helaan agab ku filan oo ay ku gaari karaan goobaha ay dadka u baahan talaalku joogaan sida caruurta yaryar ee meelaha fogfog jooga oo kale in xiliyada ay talaalka socdo oo kale loo baahan yahay in la helo facilitis dheeraada oo ay iska kaashadaan wasaaradda caafimaadka dadweynaha hay-adaha shaqada kule talaalka ee la shaqeeya talaalka iyo dadka kale ee wacyigelinta kala qayb qaataaba ahmiyad horta muhiimad ballaadhan inoo leh ayay ku fadhidaa waxaynan u baahannahay in caruurteenna iyo ubadkeennu ay wada gaadho talaalkii waay dabcan markaynu ka hadlayno howlwadeennada sida gaarka uga howlgelaya islamarkaana ka shaqeeya wacyigelinta hadday noqoto iyo hadday noqotaa bixintii tallaalka cudurka dabayshaba goobo kala duwan bay tegayaan deegaano aanay garanayn bay tegayaan bulsho iyo mujtamac iyo weliba qoysas aanay garanayn oon ehelkooga ahayn oona isgaranayn bay u tegayaan goobaha kala fogfog iyo kuwa dhidhow hadday noqoto tegitaankoogaba sidee baa loo sugi karaya amnigooga si ay shaqadoodaasi ay u fiishaan
bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aada u fiican horta haddii la sugi waayo ama fasilitiskii ay ku gaari lahaayeen ama baahiyihii ay ku gaari lahaayeen meelaha la siin waayo amnigoogana la sugi waayo horta talaalkii waxay u eeg tahay inaanu talaalkii dhammaystirmayn oo aan wada gaadhayn dadkii marka waxaa loo baahan yahay in amnigooda lagu sugo haddaynu eegno xagga transportationka oo kale ama in gaari gaari kara goobaha ad adag ee ayna gaariyaasha caadiga gaari karin la helo in la helo in agabkoogu dhammaystirnaado sida baraf inuu helo talaalkii wuxuu u baahan yahay mar walba baraf inuu ku jiro waxaa loo baahan yahay oo kale in la sugo dadka meesha degan iyo intee talaal u baahan iyo sidee amnigooda loo sugi karaa waxay tahay ahmiyad weyn bay ugu fadhidaa waxaana ka wada qayb qaadan karaa runtii dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh arrimahaas inay iska kaashadaan waa hagaag doctor haddaynu geesta kale eegno inay bulshadiisii ogaadaan ay aqoontii helaan oo islamarkaana ahaadaan dad usii diyaargaraysan islamarkaana hadhowtoolaan caqabad ku noqonin si si loo wacyigeliya ama wacyigelinta helitaankeeda si u helayaan iyada taasi door ma ka qaadan kartaa sugitaanka amniga iyo weliba in bulshada noqdaan qaar soo dhaweeya lana shaqeeya
horta runaantii su-aashaas waa su-aad fiican waxaynu ognahay haddii ayna dadku wacyigelin helin in ayna waxan tallaalkan wuxuu yahay iyo amnigiisa iyo siduu ku sugmaya ayna garanayn lambar un waxaynu u baahannahay inaan amniga sugno oo tallaalka amnigiisa iyo amniga shaqaalaha iyo in wacyigelin dheeraada dadkii la siiyo dadka wacyigelin dheeraada waxaa la siin karaa sidaan ognahayba waxaa la shaqeeya inta badan tallaalka hay-ado wacyigelinta kala qayb qaata dowladda kala qayb qaata ama wasaaradda caafimaadka kala qayb qaata hay-adaha wacyigelinta kala qayb qaata waxa ay inta badan sii wacyigeliyaan intaan talaalka meesha la gaadhsiin ayaa dadka talaalka loo sheega talaalku wuxuu yahay sida uu soconayo sida uu shaqeeyo marka howlahaaso dhan horta waxay ku xidhan yihin runahaantii wacyigelinta in sare loo qaadaa waa arrin aad u muhiima si talaalka loo gaadhsiiyo goobo badan oo aanu gaarhi karin way doctor howlwadeennada ka shaqaynaya tallaalku de dabcan waa rag iyo dumar bay isugu jiraan waa qaybo kala duwan waxaa la qaadaa ololayaal goobo kala duwan oo kala fogfog baa la tagaa islamarkaana meela aad u tiro badan baa la gaadhaa gaar ahaan goobaha aadka loo daneeyo muhiimkan ay tahay inta badan aan helin tallaalka waxaa ka mid a goobo fogfog oo dee bulshadii ka fog islamarkaana meelo fog gaarhaya haddii ammaan ahaan ay shaqaalihii u baqaan amaba facilitigii iyo weliba adeegaasi imka haddaad soo tilmaantay ay ahaadaan qaar aan ku filayn islamarkaana aan diyaar u ahayn iyada taasi saameyn intee leg bay ku yeelan karaysaa in cudurku noqdo mid bulshadii kusii baaqi ahaada islamarkaana ku dhex faafa
bismillahi raxmaan raxiim horta su-aashaasi waa su-aal fiican waayo haddii dadkii gaari kari waayaan howlwadanadii caafimaadku goobihii caafimaadka ay gaari kari waayaan waxaynu ognahay in talaalkii sii jirayo in cudurkii uu sii jirayo amiin cudurku hadduu sii jiro oo talaalkii la gaadhsiin kari waayo goobaha fara badanna maalin maalmaha ka mid a waxaa laga yaabaa inuu haddana cudurkii dib u soo baxo oo uu dadkii bulshadii wada saameeyo haddaba si loo gaadho goobahaasi horta alxamdulilah iminka dalkeena somalilan oo kale amnigu aad buu sugan yahay goob kasta oo dad joogaana waa la gaari karaa iyada oo ay caqabad ku timaado xiliyada roobabka oo kale in la gaari kari waayo mooyaane mararka qaarkood ay roobabku aada u da-aan la gaari kari waayo laakiinse goobaha waa la wada gaari karaa waana muhim in la gaadhaa si cudurka loo cirib tiro haddii la gaari kari waayo cudurka dib buu soo baxaya marka caqabad bay noqonaysaa haddana in cudurkii la dabar jari kari waayo oo dib usoo noqdo marka tusaalahaan haddaynu doctor ugu soo qaadano dabayshii oo kale amaba cudurka tallaalkiisu waa waxda ololaha oo socda islamarkaana haddii xanaana lagu bixinayo iyo haddii lagu bixinayo olole xaafadii loogu tegaya carruurta iyo haddii lagu bixinayo cusbitaallo iyo haddii goobo kale lagu bixinayaba wax mar kasta socda islamarkaana si bilaasha ama hanaan si baahsana loo wada loo siiyo haddiiba ay dhacdo in bulshadii qayb ka midi ay weydo tallaalkii islamarkaana aanay tallaalkii sidii ku habboon aanay u helin cudurkii dabargoyntiisii iyo inuu ahaado mid bulshadii kusii baaqi ahaada yada taasi rajadii laga qaba in la ciribtiro maxay yeeli karaysa
haddii horta la wada gaadhsiin waayo dadka tallaalkii la wada gaadhsiin waayo sidii doontaba ha lagu gaadhsiin waayo qaar diida tallaalka qaar la gaari kari waayo meelahay degan yihiin qaar aan ahmiyad ballaadhan siinin tallaalka oo uu iska dhaafo ololaha tallaalku haddii talaalkii dadkii la wada gaadhsiin waayo waxaa dhacaysa in cudurkii uu dib u soo noqdo cudurku haddii uu qof ka mida dadweynaha bulshada meesha wada degan uu baaqi ku ahaado waxaa laga yaabaa inuu haddana dib u soo celiyo caadiyan sidii uu u shaqayn jiray oo kale uu dib ugu soo celiyo dadkii markaasi dhib yar uu ku faafi karo oo cudurkii u gaari karo marka taasi waa caqabad dadkana waxaynu u sheegaynaa in ay talaalka hadday xagga diidmada ama ay talaalka diidan yihiin oo kale inay talaalka qaataan ayaynu u sheegaynaa dadka haddii ay tahay in la gaari kari waayo goobahaasoo kalena amni ahaan ama caqabado kale waxaanu aad ugu talinahay in caqabadaha laga hor qaado si talaalka loo cirib tiro
doctor cabdifataax maxamuud ibraahim oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeysa ayuu kaasi ahaa kana tirsan kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda golis ee isla magaaladaasi wuxuuna u warramayay wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna xubintii aan ku eegi jirnay warbixinada caalamiga ah ee caafimaadka inkastoo dunida ay ka jiraan tallaal looga hortagi karo cudurrada dilaaga ah ee ku dhaca caruurta ayaa haddana caruurta tiradoodu ay gaarayso hal milyan iyo bar sanad walbaba waxay u dhintaan cudurro laga hortagi karo waryaheena maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igu welinaya ayaa warbixintan inoo haya dagaallo cudurro iyo go'aan qaadasho waalid ayaa ka dhigay carruur fara badan oo dunida ku nool kuwo aan helin tallaaladii ay u baahnaayeen carruurtaasi badankood ayaa ku nool dalalka saboolka ah halka dalalka hodanka ahna ay jiraan carruur tallaal la'aantu ay u nuglaysay cudurro haddii ay tallaal heli lahaayeen lagaga hortegi lahaa hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka ee w h o ayaa sheegtay in horumarka laga gaarayo yoolasha tallaalka uu higsanayo dunida sannadkan uu aad uga fog yahay sidii la filayey doctor jean maria oquabele waa sarkaal ka tirsan w h o oo ku takhasusay caafimaadka dadweynaha shantii cariir baa mid baan helin buu yidhi doctor jean maria oquabela tallaalada joogtada ah ee ay u baahan yihiin marka waaqiciga laga eego tani waxay ka dhigan tahay in hal milyuun iyo bar carruura ay aad ugu eg tahay inay u dhintaan cudurro laga hortegi karo sida dabaysha jadeecada iyo teetanada bishii abriil ee sannadkan ayaa mashaariicda tallaalku ay dib uga bilowdeen waddamada galbeedka afrika ku yaala ee ka soo kabanaya xanuunkii kumanaanka kun ku dilay ee ebola w h o ayaa sheegtay in carruurta aan tallaalka helin badankood ay ku nool yihiin dalalka saboolka ah laakiin qaarkood baa ku nool bay tiri dalalka hodanka ah sida maraykanka oo kale bishii desembar ee sannadkii hore ilaa iyo bartamihii bishii abril ee sannadkan ayaa maraykanka waxa uu ka digayey in cudurka jadeecada uu ka dilaaci karo halka carruurta loo damaashaadka geeyo ee ay ku madadaashaan ee disneyland la yidhaahdo ee gobolka californiya dalkan maraykanka sidaa oo ay tahay qaar ka mida waalidiinta ayaa ololo ugu jira sidii ay u heli lahaayeen xuquuq ah in go'aanka tallaalka iyo tallaal la'aanta carruurtooda ay iyagu yeeshaan waxaan doonayaa inaan xaq u yeesho inaan u madax bannaanaado waxa lagu shubayo ama lagu durayo jidhka carruurtayda oo aan anigu go'aankeeda lahaado oo aan waalidiinta la qasbin sidaasna waxaa tiri mid ka mid ah waalidiinta halgankaasi ku jira waalidiintaasi badankood ayaa ka warwar qaba in tallaaladu ay sababaan xanuunka outismka loo yaqaano inkastoo daraasado dhowra oo arrintaa laga sameeyey ay beeninayaan aragtida daraasad kale oo lagu daabacay majalada caafimaadka ka faallootay ee american medical association ayaa meesha ka saaraysa inuu xiriir ka dhexayn karo tallaalada cudurada caruurta ku dhaca iyo xanuunka outismka daraasaddan ayaa baaris iyo dabagal ku samaysay ilaa iyo boqol kun oo caruura oo la tallaalay laga soo bilaabo markii ay da-doodu ahayd shan sano jirka doctor anjeli jane oo ka tirsan kooxda lowing group oo ah shirkad ka shaqaysa talooyinka dhinaca caafimaadka oo fadhigeedu yahay gobolka virginia ee duleedka washington ayaa hormuud ka ahayd daraasaddan waxay tiri ma hayno daliil cad oo muujinaysa in xiriir uu ka dhexeeyo tallaalka iyo xanuunka outismka arrin guula ayaa ah in koonfurta qaaradda amerika aan maanta laga heli karin xanuunka loo yaqaano rubella oo ah xanuun ka dhasha virus u ekan jadeecada oo kale laguna dabargooyey tallaal joogto ah oo la siinaya carruurta ku nool gobolka w h o ayaa doonaysa in xanuunka rubella ay ka ciribtirto gobollo kale dhammaadka sannadkan maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya noona soo diyaariyay halkaad ka dhagaysanaysanna waa barnaamijka la dagaalanka cudurka dabeysha ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aad kala socotaan habeen walbo isniin ahadahayo kale
waayo waa caashee asliya iga fur albaabka soo dhawow bal ii waran asliyey cunugan quruxda badan soo wiilkaagii maaha haa waa kii gabadha ka yaraa maasha allah haddii uu caafimaad qabo allaha kuu deesta abbaayo
aamiin walaasheey allaha noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulilaah asliyey aan kula taliye cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga tallaalo cudurka halista ah ee dabeesha haye waa yahay caashooy waan geynayaa xarumaha tallaalkee maalmahana waan maqlay cudurka dabeesha ha fududaysan caashooy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka waa yahaye xaggeen ka heli karaa xarumaha tallaalka la xidhiir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana tallaal cunugaaga cudurrada halista ah ee sannadka ugu horreeya
talo fiican ayaad i siisay waadna igu og tahay inaa canugeyga tallaalo cudurka dabeysha ee booliyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara carruurta dadweynuhu geeya carruurta goobaha talaalka shan mar sannadka koowaad inta uu ku jiro
waa hagaag weli idaacadda v o baad nagala socotaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabeysha ee boolio fadlan noo soo sheega waxa aad la dhacdaan iyo waxa aad daliishaan ee ku jira barnaamijka boolio fikradiina nagu soo dira emeilka laanta afka soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news dot com idinkoo qoraalkiina ciwaan uga dhigaya barnaamijka dabeysha haatana kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka wacyigelinta dabeysha oo aan kusoo qaadanayno qeyb muhiima oo ka hadlaysa faafidda ama faa'iidada tallaalka oo aan horay uga sii daynay barnaamijkan ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybteennii wicitaanka oo qayb ka ah barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijkeenna wicitaanka waxaa marti noogu ah daktar bashiir diiriye jaamac oo ka jawaabi doona su'aalo kala duwan oo la xidhiidha cudurka dabaysha ugu horrayn daktar bashiir kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaynu ku jiraa marka horaan ku weydiiyo muhiimad intee la-eg ayaa tallaalka cudurka dabayshu uu u leeyahay dadku inay qaataan alxamdulilah salaataa rasuulilah aad aad bad maasantay ismaaciilan run ahaantii waa barnaamij aad muhiim oo ummadan uga baahantay inay ka faa'idaysto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed haddii aan ku noqdo xanuunka dabaysha ee afka qalaad loo yaqaano boolia waa xanuun aada u halis badan oo aynu ka warqabno cawaaqibxumada alla aafadu keenaya inay tahay inuu naafeeyo gaar ahaan carruurta da-doodu ka yartahay shanta sanadood xanuunkani waxaa la yidhahdaa daawo ma laha laakiin waxa uu leeyahay ka hortag sidaa daraaddeed muhiimadda uu leeyahay talaalku waa kelmada ka hortagga oo waxaa lagaga hortegi karaa waxyaabaha ugu horreeya marka laga yimaado nadaafadda oo la hagaajiyo bayaadoo la wanaajiyo waxaa ugu horreeya oo muhiima in ilmaha la talaalo talaalkaasi waxa uu yahay waxaa la aaminsan yahay boqolkiiba shan iyo sagaashan maarmarka qaarna markii imika la bedelay oo talaalkii watan hadda lasoo usbooneysiiyey inuu boqolkiiba sagaal iyo sagaashan uu ka hortag leeyahay xanuunadan booliyada ama dabayshu viruskan keena ee u kala qaybsama saddexda noocba saddexda noocba inuu xanuunkaasi ka hortag u leeyahay talaalku muhiimaddu u leeyahay marka waa ka hortagaas aynu sheegnay waan garta dad badan baa jiro qurbaho kale ka yimaada oo ama meelo kale deegaanadaas kaga yimaada ama qurbaha ka yimaadeen ama wadamada kale dalka la deriska ah tallaalka hore looga furiyay marka siyaasadaha ugu habboonay tahay dadka socotada ah oo kale tallaalkan ay ku qaataan adigu tala ahaan bal haddaad yaro eegtid waxyaaba ugu habboon maxay ahaan kartaa
waa su-aal aada muhiim walaal run ahaantii xanuunku waxyaabaa kuka ku faafo waxaa ka mid ah xuduudaha isugudubka xuduudaha waxaanu ka warqabnaa waqtiyadii dhaweyd ee xanuunka la sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee in lagaga had iyo jeer wadanku marka siyaasad ahaan laga hadlayo in la xidha ay kamid tahay xuduudaha ayaa kamid ah waa xanuun la haddii wadamada jaarkaa uu ka dilaaco ay khatartiisu aada iyo aada u badan tahay in uu usoo gudbo wadanka jaarka sidaa daraaddeed dadka isu gooshaya hadday diyaarada iyo hadday tahay dhulba waxaa aada u muhiima caruurta da-dooda had iyo jeer shan shan shanka sano ka yar in ay u yihiin in ay xanuunka qaadaan haddii aanay tallaalayn sidaa daraaddeed waxa aynu ka warqabnaa ama la ogyahay boqolkiiba sideetan in uu xanuunkan asymptomatic wax loo yaqaaniyay aanu calaamad lahayn waa sababta hay-adda caafimaadka adduunku ay haddii hal qof la arka ay jiri waa endemic ama waa epidemic ay jiri oo waa xanuun fidaya oo lagu dhawaaqayo markaa la leeyahay outbreak baa dhacay sidaa daraaddeed waxaa aada u muhiima in maadaama aynu ognahay oo aynu dareensannahay in boqolkiiba sideetan aanu calaamada lahayn in halkaa qof ee xanuunka qaaday uu u gudbin karo intaasoo qof maadaama aan calaamada lagu arag oo ay tahay calaamada in had iyo jeer bararaysku ay dad kooban ama si gaara ay had iyo jeer u timaado ama marka dambe in la ogaado in ilmihii dhaawac gaadhay oo la arko in ilmihii uu naafoobay marka muhiimadda ay leedahay waa aada iyo aad bay muhiim u tahay in caruurta ay waalidku dareensanaadaan in xanuunku uu ku fidi karo si aan la dareemi karin marka marka een tusaale ahaan een xilliyada la fulinayo mashaariicda ama ololayaasha tallaalka ama loo baahanayo in cid la tallaalo haddii waxaan arkaa marar kala duwan in tallaalo la qaado sidee baa lagu qiyaasi karaa oo lagu ogaan karaa ma t- tusaale ahaan waxaa la eegayaa he- heerka ubad cusubi dhalan karo ma sanadihii oo kalea marmar layidhaahda la qaada maxaa muhiimad loo siiyaa in waktiyo la qaado
talaaq walaal wuxuu muhiim u yahay een, waxa waxa jira siyaasad siyaasad u dejisan hay-adaha caafimaadka adduunka oo ay ka wada shaqeeyaan wasaaradaha caafimaadka ee wadamada kala duwan waxaa muhiima waxa had iyo jeer la og yahay oo ay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadku ay ka war hayaan inta caruur ee dhalata waxa ay hayaan tiro inta caruur ee shan sanadood ka yar waxa ay hayaan tiro inta caruur ee hal sano ka yar sidaa daraaddeed waxaa la heli karaa haddii qof laga helo inta caruura ee uu ku dhici karo ee sanad ka yar hal iyo jeer shan sano ka yar sidaa daraaddeed waxa weeyaan maadaama lagu soconayo figarska ama lagu soconayo tirooyinkaas ee laga wada socdo hay-adaha caafimaadka adduunku ay weliba hogaaminayso waxaa muhiim ah had iyo jeer kaambeyna la qabtaa wax loo yaqaano camp ama c h d child health day maalmaha caafimaadka adduunka loo yaqaano ama n h n i d baa la yidhahaa maalmaha dabaysha sidaa daraaddeed waxaa xiliyo ayaa la fuliya xiliyadaa la fulinayaana waxaa looga faa'idaystaa si si loo dabargooyo ama aanu ilmuhu hadduu mar qaatay iyo hadduu laba qaatay aanu u seegin oo meel kasta oo uu ka joogo waddankaa uu helo kaameenadaas waxyaabahay muhiimadda ku leeyihiin waxay leeyihiin in muddadaas uu ka faa'iidaysto lasoo celcelinayo waan garta ee, tallaalka lasoo celcelinayo waan garta Een, mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa khadka telefoonka nagu soo miiro isla su-aal ku saabsan xanuunka dabaysha haya bal magacaaga
magacayga cabdikariim baa la yidhahdaa cabdikariim qorkaab een, doctorka ama aqoon-yahanka waxaan jecelahay inaan weydiiyo een, kolley waa run oo tallaalku waxa uu ka mid yahay een, qofka bini aadamkii waa waxyaaba caafimaad darro ku imanaysa in lagaga gaashaamiyo oo u noqdo difaac een, waxaan jeclaan lahaa su-aashan doonaya inaan ku weydiiyo badanka een, xarumaha caafimaadka ama tallaalka oo kale waa muhiim oo dadkii ka waran eh, loo xil saaray hawshaasi haddiina dadkii talaalkii wada gaadhsiin oo aanay hawshoodii qaban taas miina dadkii ida lafteedii dhibaato ay kusoo noqonaysaa een, xarumaha caafimaadka miina taas seebee see dadka looga gaashaaman karaa inay la helo dad caafimaad u- Waan u gartay.
tababaran waan gartay Een, eh, su-aashaadu fahantaan filayaa doctor bashiir dabcan een, aad iyo aad buu mahadsanyahay Een, waa su-aal aad u muhiim ah Een, waxyaabaha waxaa jira had iyo jeer marka tallaalada la fulinayo challenge caqabado caqabadaha waxaa ka mid ah meelaha la gaari waayo inay jiraan waxaa ka mid ah meelaha dagaaladu ka jiraan meelaha nimka had iyo jeer oo ka dilaacday booliyada waa ka mid caqabadaha waxaa ka im- iman kara een, waa arrin ka mid ah in aan la fulinin oo aan la gaadhin meel loogu talagalay in la gaadhsiiyo sababo ka sababa ha kalifte ama ha kalifto shaqaalaha ka timaada ama ha ka timaado bayadii ama ha ka timaado environmentka Een, waxaa muhiim ah boolicyada wasaaradda caafimaadka ama siyaasadda wasaaradda caafimaadka ay tahay in ilmo kasta uu helo uu xaq u leeyahay inuu helo oo shan sano ka yar inuu talaalkii helo een, booliyada in la siiyo wayn ognahay waktiyaa loo qaybiya waxaase kaa muhiim oo kasii muhiimsan qofka mas-uuliyaddiisa inuu noqdo qof mas-uula oo uu mas-uuliyad si saaro qof bini-aadana oo loo diray ilmo yar oo miyi jooga ama meel fog jooga oo loogu talagalay inuu gaarsiiyo mas-uuliyadda qofka ayay ku xidhan tahay inuu gaarsiiyo maadaama inta badanna la sameeyo iyadoo inta badan la sameeyo supervision ama la dabagalo oo had iyo jeer la dabagalo inay goobihii la gaadheen marka way dhici kartaa tiro aada u yar weeyaan weliba inta badan waa la gaarsiiya anuu saan ka warqabo weliba anigu aad baan uga warqabaa somaliland Een, dadkii fulin jiray baan kamid ahaa waktigaan wasaaradda caafimaadka ku jiray gaar ahaan saaxil aan ka howlgeli jiray sidaa daraaddeed waxa aan u sheegayaa dhegeystahaas in ay tahay ma- mas-uuliyad qofka saaran in mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka ay tahay in dadka loo siigmaday ay xilkooda gutaan laakiin waa arrin aada u adag waana arrin aada u boolxun haddii ilmo loogu talagalay in la gaarsiiyo talaalka la gaarsiin waayo waan gartay su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo oo aanu ku weydiiyo een, eh, marka laga hadlayo tallaalka iyo cudurka dabaysha gaar ahaan een, waxaad sheegtay inaad dee kasoo howlgeli jirtay een, waayo aragnimadaaduo ka faa'iidaysanaya maxay yihiin tallaabooyinka ugu habboon ee lagula socon karo ama waalidka lagu ogeysiin karo ama ay ku dareemi karaan in la gaadhay xilligii ubadkaa la tallaali lahaa macnaha een, sidee baad eh, tallaabooyinka ama talooyinka ugu habboonaad odhan lahayd
muhiim arrintaasi su-aashaasi waa su-aal aada u muhiim oo leh waxa weeyaan haddii aan dib ugu noqdo waayaragnimada aad imika aan aan kaaga warramayay waxaa muhiima oo ugu horeeya shayga ugu horeeya uu yahay oo waalidka la gaarsiinaya waa wacyigelinta wacyigelintu waa shayga ugu horeeya ee la fahansiin karo loo gudbin karo waalidka caruurtan dhalay sidaa daraaddeed waxaa looga faa'iidaysan karaa oo weliba aan aada ugu mahadnaqayaa barnaamijkan baabihiyaasha iyo v o a ba barnaamijkan ay soo bandhigtay abolio waxa weeyaan waa arrin ka mida wacyigelinta in ay waalidku fahmaan muxuu yahay bolio maxaa lagu kala qaadaa maxay tahay ka hortagu marka uu qofku fahmo inuu xanuunkani aafo reebayo waxa uu ogaanayaa aafadan inay iyisaxo go-aan tahay sidaa daraaddeed waxaa ugu horeysa wacyigelinta laga samayn karaa meelo badan hadday tahay idaacadaha caalamiga hadday tahay journaalada hadday tahay wasaarad ahaan in mediaha la geliyo ee tviyada la geliyo in dadkani ay helaan xog sugan oo sax ah oo ku saabsan xanuunkan cudurkan dabayshu waxa uu yahay iyo sida looga hortegi karo waxaan uga faa'iidaysanayaa oo waalidka aan uga faa'iidaysan lahaa ilaahay mahad ha ka gaadhe xanuunkani somaliland kama dillaacin sidaa daraaddeed laakiin deriskeena waa lagu sheegay soomaaliya waa way jiraan oo waa tii aynu ka warqabnay sidaa daraaddeed waxaa muhiima oo ay taladu tahay in waalidku aan la weydiinaynin wax lacaga oo aan la lahayn ilmihiina lacag baa laydigu talaalaya maadaama bilaashku uu yahay talaalku intay ka faa'iidaystaan fursadaas halkay iska canaanan lahaayeen daritoole oo odhan lahaayeen haddii aan talaali lahayn mahay waxaa kalka dhibaatadaasi may gaadheen oo may gaadheen oo dhaawan lahayn aad baad mahadsantahay doctor
waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtii shan iyo labaatanaad ee sheekadii lama horaan hase yeeshee bal inta ka horeysa waxaad ku soo dhowaataan haye maxamed sahray waxaa noo soo socda sidaad sheegtay qaybtii shan iyo labaatanaad ee sheekadii lama huraan ee xiisaha lahayd hase yeeshee waxaanu ku hormaraynaa barnaamijkii dareenka dadweynaha waryaheena faadumo yaasiin jaamac ayaa inoo haysa
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo aalaba dhegaystayaasha aan la wadaagno hadba wixii cusub toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa maxaa sababa in siyaasiyiintu ay oofin waayaan ballanqaadyada lagu doorto kolka ay doonayaan inay xil qabtaan halkani waa goob ay isugu yimaadeen dadweyne aad u fara badan waxaana la wadaagi doonaa aragtidooda ku aadan arrintan walaal magacaa axmed maxamuud muuse waxay sheegaan inayan fulin waxa sababay iyagu horta waa niman jecel inay awrka kiciyaaniin haddii awrka u kacona haddee dantoodii waa gaareen dabadeedna wax la xisaabtamaa inayan jirin bay ogyihiin bulshadu eed bay ku leedahay sababta oo ah inay arrintii odayaashu sheegeen ka daba tagaanin oo maxay ku dhici waayeen yidhaahdaan bay ku leedahay anigu waxaa la yidhaha yaasiin faarac artan bal ka warran aragtidaada ku wajahan sababtay u fuli waayeen heshiisyada ama ballanqaadyada dadka ay madaxda u ballanqaadaan anugu saan u arko dadkaanu dad xisbi ka yimin maaha dadka la xisaabtamayaanna kulama xisaabtamayaan qaab xisbi kula xisaabtami maayaan saa daraaddeed maba jiraanba wax qoraalo raytana wax oral afka laga yiri weeye madaxda siyaasiyiintana intii hadda burburkaa waxay ballan qaadeen oo ay fuliyaan waxaa ka mid ah waxay qabiilka u ballan qaadaaneen qabailka waxay u ballan qaadaan ama qabiilka ay ka soo jeedaan way fuliyaan ama ninkii u ololeeya laakiin waxa mujtamaca ay mataqaanaa ka soo jeedaan ama dadkii ay ballan ka qaadeen waxay u fuliyaan aad iyo aad bay u yartahay runtii waxaa la yidhahdaa cabdulaahi maxamuud xasan buraale inta badan bulshadu waxa ay ka cabataa in aysan hirgelin ballanqaadyada ay madaxda u ballanqaado saamayn intee leeg bulshada ayay ku yeelataa arrintaasi maxayse tahay aragtidaada ku wajahan wallaahi waxa weye saamaynta ay ku yeelataa ummadda waxa weeye waa ta halkaa dhigtay oo maanta ay taagan yihiin runtiina nimankan aad sheegayso lama odhan karo siyaasiyiin qaabka uu ku yimi marka u horraysa ama sistamka uu ku yimi baqalada waa nin soo shaqo tegey wuxuu soo shaqa tegay xoolaa ummadda ka agoonka ka miskiinka islaanta halkaa ku iibsanaysa waxeeda inuu urursado marka wakhtigiisu dhammaadona qurbaha ama meeshuu doonayo aado laakiin mararka qaybtood siyaasiyiintu iyagoo aan ballanqaadyadii bulshada oofin ayay mar kale soo noqdaan bulshadana caqabad kalama kulmaan waxaana ugala kulmin bulshadu iyagaa keena waxaan marka hore ninku markuu yimaado waxa weye waa ololeynaya wuxuu leeyahay hallay doorto iyagaa keenaya nin isimaana u ololeynaya oo keenaya oo laalush ka qaadanaya weliba ummaddaana lagu ciqaabaya waxan wuxuu ninkana marka hore caadi ummad maba doorato dad u ololeynaya niman nabadoonna ah qaabkaasu ku yimaada saasuu xoolaa ummadda ku urursadaa ku taga la yaabna male soomaaliduna ilaa ay arrintaa ka tashato kama baxayso
magacaa waran bashirse baa la yidhahdaa walaal bal ka waran aragtidaada ku wajahan bulshada see u saamaysay ballanqaadyada aan inta badan hirgelin ee madaxdu ay u ballanqaado ha lagu doorto oo waxaa la yidhi soomaalida waxay tidhaahdaa gabadha been baa ee, lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa baa moodaa inay tahay oo markii ay doorashada ka tagaan naftada ay kursiga la helaanna iyagoo ay khasanajiga noqdaan lacagta qaybiyaan madaxda ay soo doortaan wasiirada ay keenaan wax walba gacanta ay ku- marka waxaa maqanba xisaabtankii maxkamadii ee, dowladda ee dadka la xisaabtamaysay ee dastuuriga ahayd iyo dastuur lagu shaqaynayo dastuurkana gadaal buu iska dhigaa ninka madaxda ahay oo waxa weye isaga ayaa wax walba ka ah oo dowladihii hore ee dictatorial shiibka ahaa uu qofku soo arkay sidaasuu ku dhaqmayaa marka waxaa la yidhi hal xaalaa- xaaraanahin ila xalaala ma dhasho marka hore qofku wuxuu soo bixinaya lacag uu ku soo koraayo ee, madaxnimada ilaa iyo dhowr boqol oo kun oo doolar buu qaymanayaa dadkii u arkaya annagii hataa nala ka qarin maayo qofka meel baa lagu xeraysanaya nin walba afartan kun iyo baabuur baa la siinaya ninka madaxweynaha lacag buu qaybinaya hadda annagu haddaan dadweynaha nahay kuwaba kalsoonaan karna madaxda waqtigan joogta laakiin bal ummadda kale soo socota bal waxay dhallinyaradaas waxaan fariinu dirayna war dadka meesha u banneeyo oo dad xalaala meesha hala keeno oo wadaniyiina oo ilaahay ka baqaaya waayo almumin laa yaktib nabi alayhi salatu wasalam yidhi almumin laa yaktib almumin laa yaktib wa insana wa insaraqa wuu samayn karaa laakiin muuminka been ma sheego marka beentaasi waxa weeye islaamnimadaa kaga baxaysaane beenta iska daaya ilaahayna ka baqa xisaabbaa idinka dambaysa wasalaamu calaykum maxamed cilmi cabdalle baa la yidhaahdaa dareen intee lag baad ka qabtaa marka heshiisyada soo noqnoqonaya oo inta badan hadday tahay ballanqaad iyo hadday tahay madax federaal iyo puntlandba ha ahaatee inta wax la kala saxiixdo haddana ay hirgeli waayaan ood aragto ayaama kadib media iyadoo fariin ay marinayaan oo ay leeyihiin een, waxba kama jiraan arrinta kii ugu dambeeyey haddeer puntland garowe ka dhacay xasan sheikh wuxuu tegayaa community xamar jooga waxay arkayaan in dowladnimadii uma muuqdaan dadkii shacabka ahaa iyo odayaashii qabiil baa u muuqda qoladeenna tan puntlandna waxaa u muuqda qabiil Een, marka waxaa la rabaa dadku inay qabiilka ka gudbaan oo u gudbaan aaminaanna dowladnimo magacaaga waran cabdixakiin macalin maxamed cabdixakiin maxay tahay aragtidaada ku wajahan in ay fuli waayaan ballanqaadyada bulshada ay siyaasiyiinta iyo madaxduba u ballanqaadaan xilliga ay maaragtay doorashada ku jiraan ama waqtiyada qaybtooda oo meelaha maaragtay dadku isugu yimaadaan lagu kulmo dadka hadday xun yihiin ninka intuu wax ballan qaaday oo ballanta qaaday mise hadda noo soo taagan oo fadhiya oo la xisaabtamin oo la dabagelin dadka ayaa la rabaa inay eh, la xisaabtamaan madaxweynaha ay yidhahdaan madaxweyne ballantii aan noo qaaday meeday ama baarlamaanka ay la xisaabtamaan ay yidhaahdaan aawi dadka waxaad eh, maarata u ballan qaaday laakiin dhaliishu maysan ahayn baarlamaanka qofka madaxweynaha la- la xisaabtamaya bulshada matala ay soo xulatay maysan eed wax ku lahayn Eh, horta waa inaan helnaa baarlamaan ladan waa inaan helnaa baarlamaan ladan oo aan u baahanayn wax laaluusha oo dadka shacabka u hadla baan u baahannahay baarlamaanka markaan helno ayaa madaxweynaha la xisaabtami karaa intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso tan iyo kulantideenna dambe waa faadmo yaasin jaamac oo idin leh nabadgelyo
waa tahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtii shan iyo labaatanaad iyo sheekadii lama huraan ee s- ka soo maaxatay maskaxda wariye cabdulqaadir maxamed mursal
ku soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii shan iyo labaatanaad islamarkaana ah qaybta ugu dambaysa aan ugu soo gebagabaynayno sheekada
cali baashiyo waa ilaahay mahaddiis waan maqlay in arrintii la xalliyey oo si fiican ay ku soo dhammaatay runtaa waaya ardoy laakiin waxaa ka sii wanaagsanaan lahayd in albaabka layska xiro oo dhibkoo dhanba nooga imaanaya ardo waa runtaa cali baashiyow laakiin waxaan ku ogay inta jikre iyo kuwa la qayri jiraan lagama yaabo horumar iyo nabad in la helo
waa dhab laakiin waxaa loo baahan yahay arrintaanu inaanay soo noqnoqon ileen ilaah wuxuu naga dhigay bini aadam caqli leh
waa dhaba taasi sidee bay ku suurtogelaysaa ardoy inta qaarkeen ay ku fikirayaan inay siday doonaan u dhaqmaan oo bulshada dhinac iska mariyaan oo naftooda oo keliya wax la doonaan saxba ha ahaato ama qalad ma u malaynaya inay nabad dhacayso alle ilaahe run waaye allow run waaye wallee run waaye waxaan sax ahayn in la yeelan waayo qorshe lagu horumarinayo deegaanka oo goor walba lagu mashquulo dibudhaca tubcaano ardoy mushkiladaha soo noqnoqonaya ma aha mid u keenaysa tubcaano horumar waxaa loo baahan yahay in si dhab ah wax looga qabto waxa sababaya nabadgelyo xumada
rooblow waa iska caddahay waxa keenay nabadgelyo la'aanta waana in laga hortagaa fallalka hadda dhacay oo kale sida isbaarada cusub uu dhigtay jigre waxaan qabaa aniga xataa hadday nagu kallifto xoog inaan u adeegsano walaa runtaa waaye taasi way jirtaa innaguse waxaannu qabnaa haddii aannu nahay reer tubcaano in layswada qanciyo oo aan haba yaraatee la adeegsan xoog iyo qori toona rooblow ilaa intee laysqancinaa isqancis muxuu yahay xaalka waaba xumaadibe maya cali baashiyow sidaa ha dhihin marnaba lagama quusto isqancinta iyo wax isu sheega taasoo aan muddo badan ku soo soconnay tubcaanoodna nabadda ay maanta ku faanayso ay ku gaadhay ardoy waxay ila tahay in shirkan soo socdo aan la kala maqnaan oo looga hadlo maxaa dan u ah tubcaano nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda alla ilaa sax waaye cali baashiyow shaahiiba waa naga qaboobe ardoy hoo noo soo kulule keena idinka soo beddelee aniga naftigaygu waa raagay oo waxa soo fool leh baskii ugu horreeyey ee meesha aan ka dhaqsado aya nabaday nabaday sida aan ku kalno waa inoo saas waa inoo saas waa inoo saas
waan ku sheegayaa tahliilow waan ku sheegayaa abbaaya ha isheegin ha isheegin abbaaya hooyo oy hooyo naa maxaa idin haystaa heedha ku murmaysiin iga qalee aan ku dhaha ma xubo iga qalee hooyo oy hooyo macaan hee hooyo waa beenteed ha maxaa beenteeda mayadaaba waxii sheegto ila hadashay hooyo maxay sheegi kartaa hooyo oo run ah hooyo aan kuu sheego ii sheeg hooyo waa maxay waxa layga qarinayaa hooyoy haddaad run rabtid tahliil wuxuu rabaa inuu raaco dhallinyarada xaafadda oo hadduu raaco maxaa ku jaban oo israacaan oo ula soo cayaaro oo meelahaas balliyada iyo durdurka iyo meelahooda ay ku soo cayaaraan hooyo maxaa ku jaban walba waa raaci jire taa wiilka hooyo war sheekada ka daa wuu raaci jiray ah xagguu u raaci jiray he ma intaa waxaan ahayn baa maya hooyo hooyo aynu hadda isfahanno inuu raaco oo la soo cayaaro oo ay meelahaas isla soo marmaraan waa dhallinyaree maaha eh ma wax kalaa meesha ku jira bal ii sheeg maxay wax kale u jiri waayeen hooyoy warkii hore war soo dhaaf wiilkaada haddaba la hadal tan iyo daraadba waxay ku wada tashanayeen qaar ka mid ah dhallinyarada xaafadda inay tahriibaan yaa naa maxaa tidhi way tahriibayaan
alla tolaayo tacabkaybe waa tahriibayaana waa tahriibayaana naa warkaas ma iga hubtaa muxuboy warkaasi war jira ma yahay haa hooyo waan hubaa adigana waad ogaan doontaa waa maxay tahliil waxa ay gabadhu sheegaysaa muxuba maxay sheegaysaa tahliilow warkaa maxaa ka jira la sheegaayo hooyo malaha way iska alifatay mana aha wax jira hooyo yaa waryaa ma waxaadan maalmahaanoo dhan ku wada tashanaynin geedka guriga nala dariska ah adiga iyo dhallinyarada xaafaddaba waryaa tahliil hooyo runta ii sheeg warku warku hooyo ma jiraa oo ma runbaa aniga warkaasi maaha mid i anfacaye maaha mid i anfacaye hooyo runta haddii aan kuu sheego aniga arrintaas waan jeclahay hooyo ilaa warku waaba jiraa hooyo hooyo tahliilow waxaan jikada ilaa warku waaba war jira anigaanba waxba ogeyna gabadhu waxay ii sheegayso tahliilo hooyo waxaan jikada ugu jiraa waa idinka dartiin inaad wanaagsanaatiin oo facayn ugu horumartiin oo aad dalkiinna joogtiin ayaan jikada ugu jiraa hawsha idinku hayaa ma waxaas adiga qarinayso hooyo hooyo waxa aan doonayaaba waa inaan adiga jikada kaa saaro iyo dhibaatada taas ayaana igu kalifta hooye inaan la go'aansado tahriib dhallinyarada hooyo anigu taa ma ogoli kugumana raacsani haddeeraanan aabbaha meelna ku sheegin oo aynaan ku sheegin oo aad ogtahay adnama inaa ku darsantid baa rabtaa oo aad cidlaad nooga tegtid allah
haa haa aboobe hooyo waa runteed ma waxaad doonaysaa aniga iyo hooyo inaad keligeen halkan nagu cidlaysid reerka yaa u rag ah walaale hanaga tegin hana cidlaynin waa runtiin laakiin aniga halkan wakhti badan ayaan ku luminay kuwa innaga nala mid ahna way tahriibeen oo anfaceen dadkoodii tahliilow talada ku dar kuwo kale oo badan inayan adduunka meelay ka joogaan inaan la ogayn xabisyo aan la aqoon iyo bada ay ku dhammaadeen hooyow halkaagaan joog hooyo warkaaga weligay ma diidin adigana hadda ii oggolow hooyo inaan dhallinyaradaas aan ka harin oo aan la tahriibo naaya weligu igu sii wadaaye see yeelaa aniga haddii aad weydiisin maya aniga haddii aad i weydiisay tahliilow taa maya baan ku idhi inaad intaad tahriibtid annaga meesha aad nagu cidlaysid hooyo waa kaa diiday waayahay hooyo waan iska joogayaa haddii aadan ii oggoleen waan iska joogayaa halkaagan ayaan kuugu ducaynayaa oo aad wax walba ku helaysaa haddii ilaahay yidhaahdo ee walaashaa iyo aniga hooyo wehel baan kaa dhiganaynaa waa isweheshanaynaa hooyo ha naga tegin dadkaa ha raacin hooyo ha naga tegin ma cidlaa nooga tegaysaa haddaanu odag ilaanay aadnama ku darsamaysaa hooyo waayaa hooyo waan iska joogayaa haddaadan oggoleen waan iska joogayaa hooyo ducadaadaan rabaa khayr allaha ku siiyo khayr allaha ku siiyo difaaca ugu horeey difaaca naakaala wiilka faataxada u mar naakaala wiilka faataxada ila mar ilaahu khayr ku siiyo waa baarigaygii ha ha
waa hagaaga sheekadii lama huraan inta aan ka gudubno aan ku yara nasanno dhinacii heesaha heestii ladan iyo xuseen miiraale
heeskaasi xuseen miiraale waxa ay gebagaba u ahayd barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeesha oo idinla socodsiinayeen anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socda inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa habeen wanaagsan This program has come to you from the Voice of America, Washington.